bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee dalsan qodobada asaaka ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo ka digay in dadka ay ku kahdoomaan in ay la xidhiidhaan xubnaha ehelkooda ah ee jira dhinaca al-shabaab wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay qeyb ka mid a gobollada dalka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo ku baxay colaada ka taagan qayba ka mida degmada luuq ee gobolka gado ee soomaaliya wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo abaalmarisay howlwadeenadii ka qaybgalay ee markaasi ilaalinta imtixaanka shahaadiga ah ee lasoo gebagabeeyey iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu guddoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortagga maalgelinta argagixisada iyo la dagaalanka lacag dhaqidda
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kutay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii gaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal saaka waa jimco labiyo tobanka bisha julaay laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warka iyaga habeen caawa saakay kuwooda ugu waaweyn warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa uga digay dadka soomaaliyeed inay la macaamilaan kooxda shabaab madaxweynaha soomaaliya oo markaasi ka hadlayay munaasabad lagu abaalmarinayay askartii iyo mas-uuliyiintii ka qeyb qaatay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada afaraad ee dugsiyada sare ee horaan lasoo gebagabeeyey ayaa waxa uu u digay ehelada dadka ka tirsan al-shabaab waxaana uu sheegay in haddii ay wacaan qof al-shabaab ka tirsan taleefonkooda la heli karo islamarkaasina tallaaba laga qaadi doono
dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego argagixisada iyo kuwa khawaarijta ah ee dalkeena argagaxa ku hayo dowladda soomaaliya maalidhowda waxay soo saartay liis dadkaas oo ah argagixiso hadal layska yiri oo idaacadda laga yiri ma aha isaan waay walaashayaa dhasho habaryartiisan ahay wuu isoo wacay kuma soo wici karo dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego argagixisada iyo kuwa khawaarijta ah ee dalkeena argagaxa ku hayo dowladda soomaaliya maalidhowda waxay soo saartay liis dadkaas oo ah argagixiso khawaarijta madaxdeeda mas-uuliyiinteeda kala duwan mustawiyaal kala duwan leh kuwo kalena mar dhawaaga soo saari doona haddii hala yidhaah hay-adaha dowladda kula qiimeynaayo markay arkaan dalka dadka khatarta ku ah ummadda soomaaliyed waa loo soo bandhigayaa hadal layska yiri oo idaacadda laga yiri ma aha ninkan khawaarij waaye waa argagaxiso ummadda soomaaliyeed ayuu dhib ku yahay marka la yihaaho waa dambiile waa dambiile markii la yidhaahdo oo baxsan oo duulka ku maqan oo sharciga weli hor imaanin oo la horkeenin oo dowladdu ku maqan tahay inay sharciga hor keento qofka saacida fududeeya u kaalmeeya waa dambiilo kale asna ha ogaado iska ilaali ma ogeyn ma ogeyn iyo muxuu ahaaye ma ku anficayso waxaa dhacday walaalayaal muwaadin soomaali ah in lasoo qabtay waxaa lagu soo qabtana ay tahay khawaarijta inta u timiday inay tiri hebel miyaa heblaayo miyaa haa xisaab ii fur meeshaas bankiga tag adiga ilaa ninkan muxuu ahaaye argagixisadaa inta bankiga yimaado xisaaban furana ma dhihi jiro badil k y c wax la yidhaha shuruudaha xisaabaadka iyo yaa lagu furtaa ma aha maalintii layska imaanaya bankiga layska furanaya maanta ma haysto wax uu isku caddeeyo qof uu la soo hadlaa wuxuu leeyahay bankiga tag xisaabta i fur xisaabaa loo furaa qofkaas magaciisuu ku furaa baasaboorkiisuu dhigaa magaciisuu geynaa wejigiisuu geynaa farihiisuu uu diboosit garaynaa u dhigaa accountkaasna maamulkiisa waxaa iskale oo haysto ninka argagixisada ahay lacagaa lagu shubaa waa laga sii bixiyaa mid kalea lagu shubaa waa laga sii bixiyaa qofkii furay ma leh telefon nambarka lagu furay ma leh e v c ga lagu lagu dhadhaqaajiye ma leh waladka lagu waxeeya ma leh ma oga waxa ka dhex dhacay akownkaas maalintii dambe markii bangiga uu shaki galay ama ciidamadii baariya muraha ay yidhahaan akownkan lacagta intaan la eg ay dhex martay toban milyan labaatan milyan shan milyan lacagtaan bal ha la baaro oo loo yeero layidhaha lasoo fiiriyo wiil soomaaliyeed oo iska danyar ah iyo gabar soomaaliyeed oo danyar ah soo baxayso haye shan iyo labaatan milyan toban milyan ah akawnkaaga martee bal ka waran haddii la anigaa bismillahi raxmaan weligayba kun doolar ka badan lacag ima soo geli war hadda bankiga waa kana toban milyan oo doolar ah maalintaas ilaa maalintaas inta udhexaysay aad ku shugta bankiga oad kala baxda maya alle ya ka allah maxay tahay waxaad sheegaysa kaala soo arag gudda aan deganahay aniga weligay babaasin ugu badnaada cimriga soo gashaba waa kun waa kun doolar ama waa shan boqol oo doolar haye beesada ayaa ku shugta marka dambe haa war wiil aan eedda u ahay maya midaan abti u ahayaa beri yiri maxaan ku idhahdaa account ii fur oo aan u furay ma ogeed inuu shabaab yahay beryahan meelahaasoo jiraa waa la lahay k y c da waxaa la yidhaha know your customer yacni ogow macaamilkaaga war dadka soomaaliyeedow dadka aada la macaamilaysaan ogow argagixisa qaraaba ma leh ogow waa kala tagteen hadduu mabda'aas qaatay adiguna aada mabda'aas kale ku hartay soomaalinimo islaamnimo fiican maxaan ku idhahdaa dadnimo haddaad ku hartay isaguna uu argagax iyo qarax iyo ummadda duleynteeda iyo diinta inkiraadeeda uu xagga la aaday kala leexda waxba isku meydin waxba isku meydin waxba isku meydin kala leexda ha ku kadsoomin wallaahi dee adeeraan u ahay wiilka ama abtiyaan u ahay maya eedaan u ahay walaashaa dhasho habaryartiisaan ahay wuu isoo wacay kuma soo wici karo ma wici kartid waa dembi ogow teleefonkaagaa la soo helaa inaad qof argagixisaa wacday waa laguu yeeraa su-aalaa lagaa weydiinaa maxkamadaa lagugu geynaa xeeraan leenahay la yidhaha la dagaalanka argagixisada xeer kalaan leenahay la yidhaahdo cunaqabateynta xadiran oo midka aan sheegayo hadda ah oo dadka argagixisada khawaarijta adduunka jooga dowladdu ay cunaqabateyn kula soo rogtay lalama macaamili karo waa cunaqabateynta macnaheedu
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa sidaad maqlayseenna waxa uu ka hadlayay in aanaan lala macaamili karin dagaalamayaasha al-shabaab iyo xubnaha ku jiraba dhinaca kaleeto afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga dhinaca kaleetona afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliyana waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka howlgalladaas oo inta badan ka dhacay gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexiyo galguduud ee soomaaliya iyo gobolka jubbada hoose oo deegaano ka tirsan lagawaa kan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo ka hadlay arrimahaas
waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii ugu dambeeyey asbuucan dhacay ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka howlgalladaas oo ka kala dhacay shabeellada hoose gobolka hiiraan gobolka baay jubbada hoose iyo dhammaan gobolka baay jubbada hoose iyo dhammaan galgaduud iyo mudug sidaasoo kale howlgallo ayaa igana ka dhacay waxaan ku hormarayaa gobolka shabeellada hoose oo aan inkala soo hadlayno deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay howlgal burburin ah oo ay qaadeen guutada toddobiy tobanaad ee kumaandosta gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu bartilmaamaystay hal meel ay isku aruurinayeen khawaarijta al-shabaab waxaana lagu gaarsiiyey jab weyn sida dadka shacabka ay noo sheegeen waxaa gaara khasaare gaara ilaa labaatan dhagar qabe sidaasoo kale ayaa waxaa wada fuliyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afar tobanka toobar iyo ciidanka nisa ee ka howlgala degmada marko waxayna ka sameeyeen deegaana hoos yimaada jannaal ee gobolka shabeellada hoose mushaani iyo busley daa'uud ugunji iyo xuu ahaaye deegaano lamida ayay ka sameeyeen guutada afarta oktoobar iyo ciidanka nisa sidaasoo kale waxaa jaam garoon lagu sameeyey howlgal sifeen ah ay sameeyeen ciidanka kumaandoosta danab ee xoogga dalka soomaaliyeed waxayna ku burburiyeen cadow badan waxayna ka furteen agab ciidan ayay ka furteen halkaas uga furteen sidaasoo kale waxaa laysku furay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed daraawiishta jubbaland isku fureen waddada kismaayo afmadow xiriiriso ayadana halkaas howlgal barakaysan ayaa ka dhacay asbuucan wadadaasna waa seef sidaasoo kale guutada toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyed waxay isku furtay waddada afgooye ilaa walaweyn marto sidaasoo kale waxaa howlgallo qorshaysan ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada ruunurgood ee gobolka shabeellada dhexe sidaasoo kale waxaa howlgal qorshaysan ka dhacay gobolka hiiraan degmada buurweyn iyo deegaanka show ee ka tirsan gobolka hiiraan ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayay maanta gacanta ku dhigeen waxaana gacanta ku haya ciidanka xoogga dalka somaaliye dadka deegaanka howlgalladii ugu muhiimsanaay oo ugu barakaysnaa ayaa asbuucan ka dhacay deegaanada ugu dhuumaalaysanaa khawaarijta al-shabaab waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay sida daraawiishta galmudug iyo hirshabeelle iyo jubbaland iyo dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka soomaliya qeybadoo kala duwan oo si wada jir ah u fulinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ah in dalkan laga sifeeya khawaarijta al-shabaab sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed oo ciidamada qaranka ku garab taagan sifaynta dalka doonayana dalkooda inuu nabad dhaxanta iyo dhafarka iyo rafaadka u maraayo xuraynta dalkeenna hooyo si ummaddeena soomaaliyeed si nabadgelyaa ay wax u bartaan una seexdaan uguna seexdaan uguna ganacsadaan ayay howlgallada barakaysa u samaynayaan waxaad leenaha ma laa yashkur innaas laa yashkurullah waa idiin mahad celinaynaa khayr badan allah inka siiyo waajibaad aad gudanaysaan oo dalkiin inka saarnaya ahayd khayr allah inka siiyo wabilah codkaasi aad maqlayseen waxa uu ahaa habeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya sidaad maqlayseenna waxuu kabixin ka warbixinaya howlgallo oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanku ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolada dalka dhinaca kaleetana colaadda in muddo ah ee ka taagneed gobolka gado ee soomaaliya islamarkaasina u dhexeysay beelowda dego gobolka oo sababtay dhimashada iyo dhaawacyada dad ehel ah ayaa waxaa ku baxay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale jubbaland mas-uuliyiinta ku baxay waxaa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland iyo markaasi wafdi heer wasiir ah oo wasiirka wasaara wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada uu markaa kamid yahay kulanka ay la qaateen bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa waxay kasoo saareen baaq deg deg ah oo la xidhiidha in si shuruud la-aan ah loo joojiyo colaada ka taagan gobolka gado gaar ahaan degmada luuq ee gobolkaas
bismillah war-saxaafadeed wafdigii ku sugnaa degmada luuq ee maalmahan u joogay nabadeynta beelihii walaalaha ahaa ee dirirtu dhex martay ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii u qabsoomay ilaa iyo hadda kadib markay wafdigu kulamo isdaba jooga la yeesheen odayaasha beelaha dirirtu dhex martay saraakiisha ciidamada dhinacyada dirirtu dhex martay maamulka degmada madaxda laamaha amniga degmada iyo waxgaradkii isu xilqaamay joojinta colaadda wadahadal iyo dood dheer kadib waxaa dhinacyada lagu heshiisiiyey qodobada soo socda kow xabad joojin aan shuruud ku xirnayn labo in nabadda guud ee deegaanka la qaato qofkii waxgeystana ay isaga u gaar tahay tallaabo wadajir ana laga qaado saddex in dhinacyada dirirtu dhex martay ay u diyaargaroobaan wadaxaajood lagu xallinayo mushkiladdii dhacday afar in laga fogaado wax kasta oo carqaladaynaya nabadda deegaanka iyo wadahadallada socda sida kicinta bulshada shan in dhinacyada magaalada ku sugan ay badbaadiyaan hantida dadka barakacay iyadoon qofna haybtiisa wax loogu geysan karin baaq waxaan ku baaqaynaa in guud ahaan shacabka degmada luuq ay ka wada qayb qaataan nabadda sidoo kalena dadkii shacabka ahaa ee colaadaha ku barakacay ay guryahooda dib ugu soo laabtaan mahadcelin waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay deminta colaadda meel kasta oo ay joogaan
codkaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha cimilada oo markaasi ku sugan degmada luuq ee gobolka gade ee soomaaliya sidaad maqlayseenna wuxuu ka hadlayay colaada ka taagan degmada luuq oo sababtay in dad shacab ah ee guryihii ay ku sugnaayeen iyo goobo ganacsi dab la qabadsiiyo warkii subaxa ayaa saaka kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartana dhegeystaay waa nageynta warkankiisa xiga nabadgelye
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel